waa mahadsan tahay walaalkay jaamac ciidamadu markii howlgalle ay sameeyaan mar kastaba faa-iidooyin iyo khasaarooyin waa laga yaabaa inay ka kala yimaadaan laakiinse howlgalladii ugu dambeeyey hadda gobolka shabeelle hoose ka socday innagu waxaynu u aragnaa in faa-iidooyin badan ay maaragtay maamulka iyo bulshada ku dhaqan gobolka shabeelle hoose ay ka dhaxleen oo ay kamid tahay in saldhigyo badan oo shabaabku layimi in la burburiyey in maaragtay maxaabiis laga soo qabtay in maxaa la yidhaahdaa in maaragtay deegaano ay ku sameynayeen waxyaabaha qarxaa maaragtay la burburiyey in maxaa la yidhaahdaye ciidan badan oo shabaabka ka tirsanaay iyo maaragtay inay meesha ku kala carareen oo deegaanadu ay maaragtay faaruujiyeen oo ay dareemeen in meeshaasi amni darro ay kasoo wajahday oo aysan joogi karin oo awood ka weyn ay timaaday waxyaabaha kale oo laga faa'iiday howlgallada waxaa qayb ka ah in dadweynuhu meelo qaarkood ay muddo sanooyin badan oo ku dhow toban sano ay maaragtay shabaab dul joogeen oo qaarkood dhalinyaradii ku dhalatay ama caruurtii ku dhalatay ay maanta qaar toban jirro yihiin qaarkii aygoo shan jirro ay yimaadeenna maanta ay qaangaar yihiin aysan ogeyn awood aan shabaab ahayn oo dalka ka jirtaba aanan ogeyn khaasatan baadiyaha fogfog sababtoo ah raadiyaal in badan maarata inaysan isticmaalna dhici karto maxaa la yidhahdaye telefishana inaysan isticmaalna dhici karto in dadkaasi ay ogaadeen awood aan shabaab ahayn inay jirto oo dowladda soomaaliyeed ah intaas faa'iido faa'iidooyin noogu filan laakiin ma sheegasho unba maxaad dhegeystayaasha ugu xaqiijin kartaa waxaas oo libina oo faa'iido ah oo aad sheegtay inay dhab tahay waa mahadsantaha walaalkay waxaa jirto anagu waxaan sheegayno waa wax xaqiiq ah because furumihii annagaa joognaa annagaa meeshii maarata howlgallada ka socotaan joognaa mas-uuliyiintanadaa joogo meesha annaga joogin maaragtay degmooyinkeena maamulada degmooyinka yaa jooga saraakiil maaragtay ka darsan ciidamada ammaankaa jooga shaqooyinkaas kulli guud ahaan meelahay ka dhacayeen maxaa la yidhaahdaye waxaad dareemi kartaa meelo qaarkood in shabaabku ay dad boqolaalo qof ay xirxireen sababta u xireen waxaa weeyaan in dadka ay dareemeen in awood aan shabaab ahayn inay jirto dowladda soomaaliyeed calankii soomaaliyeed la geeyey dadkii soo dhaweeyey carruurtii xataa nanaca la siiyey maaragtay maaragtay inay xireen xabsi ku gureen cunug yaroo shan jir ah kamid a dadkii xireen inta nagu maqaalaha anagu marka waxyaabaha cajiibkay kamid tahay shabaabkuna kortood inay garawsadeen markaan in shacabku dhanka dowladda iyo maaragta aan laga celi karaynin oo markaan inay jajuug maaragtay meelihii qaarkood maaragtay dadka qaarkood xabsiyada ku guraanoo dadka qaarkood ay yidhaahdaan maaragtay waa waa maaragtay calaaqaadii dowladda laleeyihiinoo ayagoo calaaqaad toos oo dowladda laleeyihin aysan jirin marka laga reebo rabitaanka dowladda soomaaliyeed oo qof kastoo soomaaliyeed ku jira dadka mudane guddoomiga ku-xigeen dhaliilaha howlgallada ciidamada dowladda iyo kuwa amisom waxa ay sheegaan in ay ciidamadu meelaha ay qabtaan aysa ku nagaan ay isaga soo baxaan arrintaas guddoomiye ku-xigeen ahaan gobolkaagana ay al-shabaabku ku badan yihiin maxaad uga jawaabaysaa arinta ku saabsan inay ciidamada meelo qaarkood kasoo baxaan way dhici kartaa inuu ku dhaliilo oo maamulka dowladda maaragtay lagu dhaliilo khaasatan ciidamada lagu dhaliilo dhaliisha marka mar kastaba ma aha maaragtay waxa koowaad oo annaga muhiimada noo ah waxa koowaad oo muhiimada noo ah waa in howlgallo la sameeyaa waa in deegaano shabaab jooga laga saaraa waa in saldhigyadu shabaabka lahay la burburiyaa waa in meelihii maxkamadaha u ahay maaragtay cagta lasoo mariyaa waa in dad badan oo soomaaliyeed oo dareemayay in waxaan shabaab ahayn inaysan jirin inay ogaadaan in awood dowladeed oo soomaaliyeed ay jirtaa waa in dadka fog maaragtay hadeertan tusaale markaan soo qaado waagi hore waxaa lagu dagaalamayey oo maaragtay dagaalku ka socda wadada dheer oo maaragtay aggoy ka baxda oo ilaa ay baraaba tagta laakiin maanta wadada dheer lagu dagaalami maayo maanta waxaa laisku hayaa kuntuwarey waxaa laisku hayaa maaragtay maaragtay demay waxaa laisku hayaa sablaale waxaa laisku hayaa awdheegle waxaa laisku hayaa mubaarak waxaa laisku hayaa ogunji waxaa laisku hayaa janaale marka waxaa dareemi kartaa in laamigii laga baxay oo laamigii laga fogaaday oo dhanka webiga loo fogaaday oo dhan gudaha laisla galay baa dareemi kartaa marka waxaynu rajaynaynaa dhaliisha jirtane haddii ilaahay raalli ka noqdo waanu sixi doonaa bini aadamaa layahay qabyo kama dhamaato adduunyadu shaqo kastoo la qabanaayo waxbaa kasoo laabanaya insha allah shacabku waanu dareemeynaa inay jecel yihiin inaan meelahaasi degno insha allah waa hadduu ilah raalli ka noqdona wakti dhow waxaanu rajaynaynaa in ciidamada la diyaariyey oo goobahaasi degi lahay tijaabooyinkiina waa lasoo sameeyey cabiradii waa lasoo sameeyey sidaas lamid ah waxaynu rajaynaynaa in iyadoo la gaari doono in ilaa iyo maaragtay maxaa la yihahdaa diinsoor ilaa dhulkaas inta udhexeysa iyo maaragtay qoryooli udhexeysa iyo maaragtay dhulkaasi kore ilaa iyo bu-aale iyo sablaale dhulka udhexeeya oo howlgal laga sameynayo in la gaari doono faceto ayaajeeninaa oo dhulkaanna kulli maaragtay ciidamo boolis ah oo amniga sugana la geyn doono ma garatay mudane guddoomiye ku-xigeen dhulka ay howlgallada ugu dambeeyey ciidamada dowladdu gaareen waxaa ka mid ahaa sablaale iyo konturwarey sida aad carabkaba ku dhufatay arrintaa maxay uga dhigan tahay awooddii al-shabaab ee gobolkan waxay uga dhigan dhigan tahay al-shabaab in awoodoodii ay wiiqantay al-shabaab in gobolka shabeellaha hoose ay markaani maaragtay gabaabsi kusii yihiin ayay ugu dhigan tahay tusaale oo kale markaan kuusoo qaado tuulada dacaaraha iyo tuulada la yidhahdo demay laba tuulo waaweyn oo qaarkood ay hoos tagaan intaasoo tuulo oo maaragtay yaryar hoos tagaan bay ahaayeen waxaa qiyaasi kartaa muddo laba iyo toban sano ay shabaab gacanta ku hayeen maanta markii dowladda soomaaliyeed tagtay dad ba isweydiiyey war awoodaan shabaab ahayn miyaa jirta waxay u haysteen inaan shabaab le wadanka dhan ba haysto dadka baadiyaha fog jiro marka qaarkood laakiin haddeertan dadku waxay ogaadeen in dowlad soomaaliyeed jirto dowladdu soo dhowdahay mar hadday imaasho bilaabatay waan og tahay roobka markuu bilaabana xagaayo yaroo ku bilowdaa marka dambena roob badanoo xoog laha yimaada hadda haddii tagis bilaabatay maalinta dambe deegaanada in la qabto la dego lagu nagaado maarata waxba uma jirto